إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah alfurqaan xildhibaan ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax xooggan oo xalay ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose diyaarad sahay u siday ciidamada etoobiya iyo askarta maamulka koonfur galbeed ayaa halis ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baayo bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray saldhigyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah kuwaasoo ka kala dhacay gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baayo bakool mu'asasada alkataib ayaa filin xiise leh ka soo saartay shirweynihii wadatashiga jihaadka bariga afrika kaasoo soconaya in ka badan saacad dowra sharci ah oo socotay muddo sagaal maalin ah ayaa loo soo xiray kawaanleyda ku nool magaalada xarardheer ee wilaayada islaamiga ah ee mudug kulan muhiim ah oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala magaalada ceelcadda ee gobolka gedo ehelada wiil soomaali ah oo dhowaan lagu dilay dalka maraykanka ayaa dalbanaya cadaalad ciidamada booliiska maamulka yahuudda ayaa diiday in salaadii jimcaha ee shalay lagu dukado masjidul aqsa ashariif ee ku yaala magaalada alqudus ee dhulka falastiin
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan xildhibaan ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax xooggan oo ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ku warramaya in habeenkii xalay halkaasi lagu dilay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda farjano ee magaalada kismaayo halkaasoo lagu beegsaday xildhibaan khaliif haashim oo ka mid ahaa siyaasiyiinta sida aadka ah ugu dhow axmed madoobe ilaa wareedo dadka deegaanka ah ayaa sheegay in xildhibaanka uu ku dhintay goobta uu ka dhacay qaraxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ka dhacay magaalada kismaayo diyaarad sahay u siday ciidamada etoobiya iyo askarta maamulka koonfur galbeed ayaa halis ku gashay garoonka diyaaradaha magaalada diinsoor wararka ka imaanaya magaalada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baayo bakool ayaa ku warramaya in weerar madaafiic ah lagu qaaday garoonka diyaaradaha degmada diinsoor halkaasoo ah meesha keliya ay sahayda kala soo degaan ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada ilaa wareedyo mas-uul ah ayaa sheegay in guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qorayga lidka diyaaradaha ee zuugga loo yaqaano ay ku weerareen saddex diyaaradood oo sahay u siday ciidamada etoobiya iyo askarta maamulka koonfur galbeed ilaa wareedyada ayaa sheegaya in mid ka mid a diyaaradaha oo isku dayaysay inay garoonka diinsoor soo caga dhigato ay halis la kulantay kadibna ay dib ugu laabatay magaalada muqdisho joogta gantaalada lidka diyaaradaha ee lagu weeraray garoonka diinsoor ayaa si aad ah looga maqlayay deegaanada ku xidhan magaalada diinsoor ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray saldhigyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah kuwaas oo ka kala dhacay gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baa iyo bokool dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar xooggan ku qaaday saldhigay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga gobolkaas weerarka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka taabte halkaas oo ay saldhig milatari ku leeyihiin shisheeyaha kenya sidoo kale mujaahidiinta ka howlgala jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland dagaalka oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka cabdalla biroole ee wilaayada jubbooyinka waxaana la rumaysan yahay in weeraradaas ay ka dhasheen khasaare xooggan oo gaaray askarta kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee daacadda u ah kenyaatiga dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarro saf ballaaranna ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo baa iyo bokool goobaha la weeraray waxaa ka mida deegaanka namber lixdan halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye uganda sidoo kale mujaahidiinta ka howlgala wilaayada baa iyo bokool ayaa xalay weerar ku qaaday barkan tarool oo ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed weerarka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay kontaroolka makundo halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka koonfur galbeed mu'asasada alkataib ayaa filin xiise leh ka soo saartay shirweynihii wadatashiga jihaadka bariga afrika kaasoo soconaya in ka badan saacad warbixinta warkaas waa kan maxamed daahir calasow سل القوافس الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها عن تآخينا mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay isdaar soconaya in ka badan saacad oo si faahfaahsan oo wata muuqaalo qurux badan looga hadlay shirkii wadatashiga ee arrimaha jihaadka bariga afrika in ka badan boqol xubnood oo matalaya bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee ku hoos jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin muhaajiriin iyo hoggaanka sare ee xarakada ayaa goobjoog u ahaa kulankan oo socday muddo shan maalmood ah loogana tashanayay aayaha jihaadka iyo horumarintiisa iyadoo aad loo faaqiday hardanka adag ee ka taagan bariga afrika iyo duruufaha haysta muslimiinta ku dhaqan gobolka hadday ahaan lahayd mid diineed amni siyaasad dhaqaale caafimaad iyo waxbarasho ugu horayn sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada ka qayb gashay shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ayaa akhriyey bayaan ku saabsan shirka iyo fadwada ay soo saareen culimmada ka qayb gashay kulankan qodobka koowaad waxaa weeye dastuurka wadciga gacanku samayska ah iyo nidaamka federaaliga ah oo isku hal qodob weyn qodobka labaad waxaa weeye mowqifka sharciga ah ee waxaa lagu magacaabo ee shareecadu ay ka qabto waxaa lagu magacaabiyo xukuuma soomaaliya qodobka saddexaad waxaa weeye xukmu lintiqaabaati almujmac ijraa'uhaa fi lbilaad doorashooyinka la sheegaya in laga qaban doono dalka soomaaliya xukumka uu leeyahay masalada afraad waxaa weeye ama qodobka afraad culammadu ay ka niqaasheen alcawlama waxaa la yidhaahdo fii sharqi afriqiya midaynta dowladaha geeska afrika shan qodobka shanaad oo la niqaashay waxaa weeye dafcul caduwi saa'il cadowga horarkaa in layska dafciyo oo layska reebo sheekh jaamac cabdisalaan kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh ibraahim shaacirul islaam oo ah naqiibka guud ee odayaasha soomaaliyeed kaas oo akhriyey bayaanka labaad ee ka soo baxay kulanka shirka oo bilowday maalintii sabtida ee taariikhduna ahayd sagaal iyo toban rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya kuna beeqanayd saddex iyo toban maarso laba kun iyo labaatan falanqayn iyo xog isweydaarsi kadib waxaa la isla meeldhigay qodobada soo socda kow in muslimiinta ku dhaqan mandiqada geeska afrika ay wajahayaan duulaan uu cadowgu ku burburinayo diintooda dadnimadooda deegaankooda dhaqankooda iyo dhaqaalahooda labo in huwanta saliibiyadda ah ee ku soo duulay bariga afrika ay sii xoojisay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta dagaalkaas oo ay hormuud ka tahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo kaashanaysa neto iyo amisom filimkan xiisaha leh ayaa ku soo beegmay shir maraykanku maalgeliyey oo garowel isugu geeyey siyaasiyiin sarsare saraakiil ka tirsan dowladda iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyagoo ka wada hadlaya xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay dastuurka dowladda iyo doorashooyinka soo socda oo la isku haysto hannaanka ay u dhacayaan dadka falanqeeya arrimaha soomaaliya ayaa aaminsan in filimka uu sidoo kale ku soo aaday wakhti maraykanku uu dib kaga guranayo soomaaliya xilli xarakada ay muujisay inay isku keenayso muslimiinta islamarkaana kala tashanayso aayaha jihaadka taas oo ah fariin ay xarakadu u dirayso cadowgeeda oo ku aadan in ay sii wado mashruuceeda ay dalka kaga hirgelinayso maamulo islaami ah iyo in aysan aqoonsanayn shirarka dastuurka dowladda iyo doorashada shisheeyuhu ku qabanayaan soomaaliya warbixintaas oo dhammaystiran waxaad ku dhagaysan doontaan warkeenna duhur insha allah kulan muhiim ah oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku sugan magaalada ceelcad ee gobolka gedo faahfaahinta warkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali munaasabad gebagabo oo ahay dowra diini ah oo loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee gobolka gedo qaarkood ayaa waxaa looga hadlay faa'iidada qur-aanka kariimka uu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in macallimiintu ay si wanaagsan ardayda wax u baraan macallimiintu waxay tilmaameen in wax weyn ay ka faa'iideen dowrada mid ka mid a macallimiinta oo goobta ka hadlay waxa uu yidhi
waxaa soo koobi karaa ma ahan akhyaar kala duwan baa noo soo gashay iyo culimo kala duwan anwaac kala duwanna way ahayd waxaa ka mid ahaa waxaan qaadanay mawduuca ugu horeeya alwalaa walbaraa ayaan ku qaadanay alikhlaas baan ku qaadanay mawduucasna ahaa waxaan ku qaadanay xusnulkhuluq aan ku qaadanay duruus badan iyo tawjiihaad badan baan ku qaadanay aad baan uga faa'iidnay dadkiina siiyeyna ajri xasan allah ka siiyo miisaankooda aakhiro allah u saaro waa kelimo wanaagsan weeye oo maaragtay nin kastama siiyey anfacayso oo tii adiga sheekaynayay ah oo cilmi naafican ayaan ka qaadanay oo bacda almamaati sii jiri doonto annagana aan sii gudbin doono insha allahu tacaala mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa munaasabadda lagu casumay waxaanay sheegeen in loo baahan yahay in macallimiintu si wanaagsan kaalintooda uga soo dhalaalaan macallimiinta waxaa laga raba waa laisla wadooga waxa aad adinku hadda bartaan oo laidin aad bartaan oo dugsiyada aad ku dhigtaan waa qur'aanka ilaahay qur'aanka ilaahayna gaallo waxba kuma leh mujrimna waxba kuma leh munaafiq waxba kuma leh shaydaan waxba kuma leh ilaahay baa iska leh qur'aankaas qofkii ilaahay uu jecel yahay buuna u soo dejiya waxa ilaahay jecel yahayna waa nebi maxamed iyo ummaddiisii ayadaasaa loo soo dejiye dadkana waxaa ugu wanaagsan qof lagu tilmaamay magaciisa macallin muxuu yahay oo macallinna la yiriya macallinka la tilmaamay muxuu yahay waa macallinkii qur'aanka oo diinta nasiib baad u yeelateen ilaahay ha idinku wado allahna idinku xasiliyo ugu dambayntii waaliga walaayada gado sheekh aadan sahal abuturaab ayaa hoosta waxa uu ka xariiqay in muhiim ay tahay in macallimiintu ay wakhti kooban ku soo saaraan arday qur-aan kariimka ah xifdisan si guud marka waxaan rabnaa wixii inay midho dhal yeeshaan dugsigu inaynu iska haynooo la dhex fadhiyo macno badan inooma samaynayso laakiin waxaan u baahannahay jiil in la soo saaro jiil in la tarbiyeeyo jiil in xufaad laga dhigo dadku inay noqdaan dad xufaada cunugu markuu laba sano dugsiga joogo inuu cunugaasi soo takharujo cunugu inuusan noqon cunug afar sano dugsiga iska dhex fadhiya waxaynu u baahannahay markaa jiilka inaynu diyaarinno oo musaabaqaadka iyo xilliyada tartannada ilmo moogtahay faa'isiina oo soo baxaya inaynu helno waxaan marka boorinayo kelimadeedaas aan ku dardaarmaya qodobka isagii waxa weeye macallimiinta inaad juhdi bixisaan inaad fiirisaan in maxaynu wadnaa ilmuhu waa sidee juhdiganu bixina xaggee yaallaa in la fiiriyo insha allahu tacaala walaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca dowraha diini ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada loo qabto dowro sharci ah oo socotay muddo sagaal maalin ah ayaa loo soo xiray kanwaaleyda ku nool magaalada xarardheer ee gobolka mudug warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa waxaa loo qabtay ku dhowaad labaatan ruux oo ka mid ah kawaanleyda degmada xaradheere dowrada ayaa socotay muddo sagaal maalmood ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen kawaanleyda ku dhaqan degmada kawaanleydan dowrada loo qabtay oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa waxay qaateen duruus kala duwan oo ku saabsan salaada towxiidka gowraca iyo kuwo kale gebagabada dowradan ayaa waxaa loo qabtay munaasabad ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan iyagoona halkaasi kelimaad ka jeediyey ugu horeyn mid ka mid a macallimiintii dowrada bixinayay ayaa munaasabadda ka soo jeediyey warbixin ku saabsan dowrada ay qaateen kawaaleyda degmada xaradheere wilaayada islaamiga ah ee degmada xaradheere waxay dowro u qabatay kawaanleyda degmada dhammaantood dowradaas waxaa loogu magac daray saxaabiga la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu cawf asaxaabiyu ljaliil ayaa loogu magac daray shicaarka dowladda wuxuu ahaa fa idaa dabaxtum fa axsinu dibxa mawaadda lagu qaatay dowladaas waxay kala ahaayeen sidaan tawxiidka salaada beeca iyo gowraca dadka ka faa'iidaystay dowladaas waxay tiradoodu ahayd siddeed iyo toban ruux oo ka kooban rag iyo dumar wakhtiga ay bilaabatay wuxuu ahaa toddobada bisha jamaadul uulaa wakhtiga ay soo gebagabowday wuxuu ahaa isla bisha jamaadul uulaa lix iyo tobankeeda wabilaahi attawfiiq sidoo kale qaar ka mida kawaanleyda loo soo xiray dowladda ayaa dhankooda ka warbixiyey cashiradii ay qaateen awalan alla mahad iska leh meeshaan waxaa nooga socda dowro muddo sagaal beri ayay noo socotay waxaan qaadanay tawxiidka gowraca salaada beeca insha allahu si fiican ayaana maaragtay culammada khayr allaha siiyo ayay maaragtay noogu celceliyeen gowraca waxaa loo qaybsaa labo mid mashruuca iyo mid mubaaxa mashruuca waa midka maaragtay mar walba sida waqlalka duxada nadarka iyo wixii lamid ah mubaaxana waa midka kawaanka culammada maasha allahu khayr allaha siiyo wax badan baan ka faa'iidaysanay diinaan ka faa'iidaysanay haddana aad iyo aadaan ugu baahannahay waxaa naloo sheegay tawxiidka maxbuud xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu allaha weyno waaxidka mooy qaar ka mida waxgaradka iyo ganacsatadii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa dardaaranna u jeediyey kawaanleyda iyagoona bogaadiyey dowladii ay qaateen annaguna ilaahay idankiisa waan soo dhowaynaynaa haddaan odayaashii degmada xaradheero nahay ilaahay idankiisa waxaan leenahay ilaahay haydin barakeeyo dadkii ka soo qayb galoo bartay iyo kuwii waxbarayey anigoo ka mid ah ganacsatada waxaanan leeyahay casharada meeshaan aad ku qaadateen ilaahay idinku anfaco idinka waxaad barateenna dadkiina inaad uga faa'iidaysiin allah idinku duwo dadkii wax barta ilaahay aadan ugu mahad celinaynaa si fiican inay hadda koodibna usii bartaan haddana maaragtay midda ay bartaan ilaahay maaragtay faa'iido ka siiyo dadkii abaabulay iyo dadkii maaragtay macalimiintii waxbaraysana maaragtay ajir ilaahay ka siiyo sidaas baan maaragtay aan maaragtay ku bogaadinaynaa dembigooda allaha dhaafo ilaahay muraadkooda ha sahlo ilaahay waxbarashada ha u sahlo wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dhowr jeero hore sidan oo kale dowlaad sharci ah u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada iyadoona ay ka faa'iidaysteen dad badan oo ku dhaqan wilaayada ehelada wiil soomaaliyeed oo dhowaan lagu dilay dalka maraykanka ayaa dalbanaya cadaalad faahfaahinta warkaasu ah kan cabdisamed cabdulaahi xilli dhowaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka lagu dilay ruux soomaaliya ah ayaa markii ugu horeysay dhacdadaas waxaa faahfaahin ka bixiyey booliiska magaaladaas muuqaal ay baahiyeen booliiska magaalada ayaa lagu arkayaa ruuxa oo iska caabin sameynaya islamarkaana rasaas ku ridaya ciidanka booliiska balse waxay dad badan shaki ka muujinayaan sax ahaanshiyaha muuqaalka maadaama marnaba wejigiisa aan lagu soo bandhigaynin bayle cadood geelle waa aabbaha dhalay ruuxa soomaaliga ah ee la toogtay wuxuu ka warbixinayaa qaabkii ay ula dhaqmeen ciidanka booliiska kadib markii ay dileen wiilkiisa aniga markay intiiba hoos qabteen iyo qayladii baan toosay waan aan soo orday macawis baan qabay waan jiifay lgu qabta nalal iyo tooshash waan yaab gurigay waxab ka dhacay waxayba noo sheegeen inay wiilkayga dileen ma aysan noo sheegin waxaan imid hoos baan imid ujeeddada ay u socdaan ayaa ninkii lalahaa wuu xukumaa iyo warqadii baa yimid marka ay dhammaysteen wuxuu yidhi wiilkaagii baa la dilay maanta bayle ayaa sidoo kale sheegay inuu cadaalad u raadin doono wiilkiisa ujeeddada marka muhiimkaygu waxaa weeye anigu waxaan rabaa ilaahay baa qoray dhimashada sababta waxaa weye waa waxba qoran weeye laakiin waxa aan raadinayo aan raadin doona una istaagi doonaa cadaalad inaan helo wiilkaygu helo iyo intaba lamid kala dhowaan ayay ahayd markii ciidamada booliiska magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ay toogasho ku dileen ruux soomaali ah oo watay gaariyar halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina ciidamada booliiska maamulka yahuudda ayaa diiday in salaadii jimcaha ee shalay lagu dukado masjidul aqsa ashariif ee ku yaala magaalada alqudus ee dhulka falastiin wararka ka imaanaya dhulka muslimka ah ee falastiin ayaa sheegaya in ciidamada maamulka yahuudda ay diideen in dadka muslimiinta ah ay ku dukadaan masjidul aqsa ashariif ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulka yahuudda ayaa is-hor istaag ku sameeyey boqolaal muslimiin ah oo maalintii shalay oo jimcahayd ku dukan lahaa masjidul aqsa ashariif ee ku yaala magaalada alqudus ee dhulka falastiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka masjidul aqsa oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa sheegay in qaar ka mida dadka muslimiinta ay ku dukadeen gudaha masjidka halka kuwo kalena ay celiyeen ciidamada booliska maamulka yahuudda ee lagu deegaameeyey dhulka falastiin saraakiisha booliska maamulka yahuudda ayaa ku andacooday in laga hortegayo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban inkastoo aysan dhulka falastiin uu aad ugu faafin xanuunka koronafirus warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta